بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إن شاء الله تعالى عاوة waxaan soo khulaasaynaynaa axkaamu sujuudi sahw baabkii noo soo dhammaaday atalkhiis fii axkaami sujuudi sahw yacnii talkhiisin iyo khulaasayn axkaamta sujuudu sahwiga sujuudu sahw baabkan soo marnay wey baabkanna culummada bacdu ahlilcilmi waxay yidhaahdeen ka shaykhi اlbasaam raximahullah wuxuu yidhaahday waa min ascab اlabwaab abwaabada kuwa ugu adag ayuu ka mid yahay buuyi masaa'ishiisa in la tasawuro waa adagta haddii la tasawurona degdegaa loo hilmaamaa waana baab aad iyo aad muhiim u ah maxaa yeele qofka salaadiisa mar walba waa mucarada lisahw mar walba qofku sahwin karaa waqti walba waxaa suuragal inuu sahwiga ka dhaco hadduu ma'muum yahay iyo hadduu imaam yahay iyo hadduu munfarid yahay intaba marka ugu horaysa waxaan ku bilaabaynaa axaadiidta ay ku wareegto masaa'isha sujuudu sahwiga alaxaadiid allatii taduuru calayha masaa'ilu sujuudi sahw alaxaadiid allatii taduuru calayha masaa'ilu sujuudi sahw alaxaadiidu alatii taduuru calayha masaa'ilu sujuudi sahwi sittatu axaadiid sittatu axaadiid axaduhaa xadiidu abi hurayrata radia allaahu can أxaduhaa xadiiثu abi hurayrata radia اllahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam إida nuudiya bاlأdaani adbara الشhayطaanu إida nuudiya bاlأdaani أdbر الشhayطاan وlah ضuraaط أdbر الشhayطاan وlah ضuraaط xatى laa يsmع الأdاn فإda qضى الأdاn أqبل فإda ثuwiba bha أdbر فإda ثuwiba bha أdbara فإida ثuwiba bha أdbara فإda qضى التثwiiba أqبلa فإida qضى التثwiiba أqبلa يخطر بين المرء ونفسه يخطر بين المرء ونفسه يقول اذkur kada اذkur kada yaquulu اذkur kada اذkur kada lima lam yakun yadkuru lima lam yakun yadkuru xataa yadala الrajulu laa yadri kam صallaa xataa yadalla arajulu laa yadri kam sallaa xataa yadalla arajulu laa yadri kam sallaa faإida lam yadri axadukum kam sallaa فإida lam yadri أxaduكm kam صlىa falyasjud sajdatayni falyasjud sajdatayni wahuwa jaalisu أخraجah الbخaariyu وmsلm وفي رواية لأبي داود وفي رواية لأبي داود فليسجد سجدتين وهو جالس فليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم قبل التسليم الثاني عن ابي هريره رضي الله عنه وهو حديث ذي اليدين وهو حديث ذي اليدين رواه البخاري ومسلم من طرق كثيرة رواه البخاري ومسلم من طرق كثيرة ورواه مسلم أيضا ورواه مسلم أيضا من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وفيه سلم من ثلاث ركعات وفيه سلم من ثلاث ركعات فلما قيل له صلى ركعة ثم سلم فلما قيل له صلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم فلما قيل له صلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم الثالث حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه الثالث حديث حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من صلاة الظهر وعليه جلوس قام من صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس مكان ما نسي من الجلوس أخرجه الشيخان الرابع عن ابن مسعود رضي الله عنه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له فقيل له أزيد في الصلاة faqaala wamaa dak faqiila lahu asiida fi الصalaati faqaala wamaa dak qaaluu صalayta hamsa fasajada sajdatayni fasajada sajdatayni wa fii riwaayatin wa fii riwaayatin fasajada sajdatayni ثuma sallama فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به أنبأتكم به ولكن إنما أنا إنما أنا بشر ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسجد سجدتين أخرجه الشيخان الخامس عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك فليطرح الشك وليبني على ما استيقن فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته wain kaana sallaa itmaama liarbacin wain kaana sallaa itmaama liarbacin kaanataa tarhiima lلshayطaan kaanataa tarhiima lلshayطaan rawaahu muslim rawaahu muslim aلsaadis wa huwa alakhiir oo xadiidka u dambeeya waay السادس عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم في صلاته إذا صلى أحدكم في صلاته فلم يدري فلم يدري واحدة صلى أم اثنتين فلم يدري واحدة صلى أم اثنتين فليبني على واحدة فليبني على واحدة فإن لم يدري فإن لم يدري اثنتين صلى أم ثلاثا فإن لم يدري اثنتين صلى أم ثلاثا فليبني على اثنتين فليبني على اثنتين فإن لم يدري فإن لم يدري أثلاثا صلى أم أربعا فإن لم يدري أثلاثا صلى أم أربعا فليبني على ثلاث فليبني على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم وليسجد سجدتين قبل أن يسلم رواه الترمذي فهذه الأحاديث هي مدار أحكام سجود السهو فهذه الأحاديث هي مدار أحكام سجود السهو ما غوى أحاديثاس واللي حديث واي لحدا حديث أيا أحكام سجود السهو أيكو وريكتا khilaafaadka fuqahadu ay isku khilaafaan axkaamta sujuudu sahwigana qaaliban lixdan xadiid fahamka la fahmay iyo siyaabaha loo fahmay ayay salka ku haysaa sida qaalibka axaadiidta markaan fiirinno waxay iskugu jiraan axaadiid sahwigeedu uu ku saabsan yahay naqsi iyo kuwa sahwigeedu uu ku saabsan yahay siyaada iyo kuwa sahwigooda uu yahay shaki saddexdaasna maxaan ku soo marnay inay tahay asbaabu sujuudi sahw asbaabaha keena sujuudu sahwiga waa saddexdaas axaadiidtaana kulligood waa ku jirtaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii shakiga laga reebo labada kale waa ka dhaceen sujuudu sahwi ziyaadaana nebigu waa ka dhacday sala allahu calayhi wasalam sujuudu sahwi naqsiyana waa ka dhacda rasuulku inuu sahwiyo calayhi salaatu wasalaam xigmad weynaa ku jirta maxaa yeele hadduusan rasuulku sahwi lahayn fii salaatihi waxay ahaan lahayd axkaam annaga naga maqan haddii sahwi nagu dhaco rasuulkii calayhi salaatu wasalaam aan ku dayanaynana aanan ka haynin waxba yaraatee axkaamo arrintaa ku saabsan waa lagu wareeri lahaa salaada marka waa min xikmat illaah caza wajal wa min fadlihi calaa cibaadih inuu rasuulka sahwiye calayhi salaatu wasalaam xikmad weynaa ugu jirta sahwiga marka nebiga ka dhacay sala allahu calayh wasalam dhowr noocood iskugu jira rasuulka calayhi salaatu wasalaam mar waxau sameeyey salaad bara ayuu dhexdeeda ku salaamo noqsaday salaaddii oon dhammaystirnayn ayuu salaaddii ka baxay waa xadiidu dilyadayn qisadu ku soo arooray w laba ragacuu tukaday nebigu sala allahu calayh wasalam waana salaamo noqsaday asagoo u haystay inuu afar ragcad tukaday waxaa kaloo nebiga calayhi salaatu wasalaam ka soo aroortay oo axaadiidta qaar ka mida aan ku soo marnay in nebiga sala allahu calayhi wasalam uu ku salaamo noqsaday saddex ragco waa xadiidu cimraan bni xusayn sallama min alaai ragcaat saddex ragco ayuu ku salaamo noqsaday calayhi salaatu wasalaam markii lagu yidhi rasuulka ilaahay uu ragcaa dhiman halkii ragca buu la yimid kadibna waa salaamo noqsaday markaa kadibna sujuud sahwi buu la yimid idan waa xaalad labaad mar laba ragcuu ka tegey marna meequu ka tegey hal ragca buu ka tegey saddexuu tukada hal ragcuu ka tegey marna labuu tukado labuu ka tegey calayhi salaatu wasalaam xaaladda saddexaad ee sahwiga nebiga sala allahu calayh wasalam waa xaaladda ku soo aroortay fii xadiidi cabdillaahi bni buxayna oo hadda aan akhrinay inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ka tegey atashahud alawsat ataxiyaadka dheexa buu ka tegey waatuu yidhi cabdullahi bni buxayna qaama min salaati duhri wa calayhi juluusun salaaddii duhur ayuu istaagay wuxuu ka wadaa labadii ragca markuu tukadu istaagay ayadoo nebiga fadhi lagu lahaa calayhi salaatu wasalaam fadhigaasi waa maxay tashahudka dhexe inuu u fadhiisto waa ka istaagay waa sahwi xaaladdaasi waa xaaladee xaaladda saddexaad wa maruu laba ragca ka tegey maruu hal ragca ka tegay uu saddex tukaday iyo maruu tashahudka dhexe ka tegey saddex xaaladood we xaaladda afaraad ee sahwiga nebiga sala allahu calay wasalam waa maruu shan ragca tukaday fii xadiidi ibn cabdillahi bni mascuud radi allahu can salla duhra khamsan salaaddii duhur ayuu nebigu sala allahu calay wasalam wuxuu tukaday shan ragco ragcad dheeriuu ku daray sahwan afar xaaladood way sooma afartaa xaaladood waxay iskugu jiraan ziyaada iyo naqs waxay iskugu jiraan ziyaada iyo naqs dhanka shakiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagama hayo inuu inta shakiyey sujuudu sahwi layin laakiin shakiga maxaa laga hayaa qowlaa laga hayaa xadiid abi saciid iyo xadiid cabdillaahi bni mascuud labadaba nebigu sala allah alay slam shakiga waa ka hadlay qowlan shakiga qofka uu ku taradudayo yacni ma saddexaad tukatay mase afaraad tukatay nebigu waa ka hadlay sala allahu calayh wasalam halkaa marka waxaa ka dareemaysaa lixdan xadiid asbaabtii sujuudu sahwiga kulligood ayaday ku wareegaysaa aziyaada wannaqs wa shak saddexdaba axaadiidaanay ku wareegaysaa haddaan masaa'isha u gudubno ama tafsiilkeeda khulaasada sujuudu sahwiga caawa waa yaro dheer tahay in la qoroo loo dulqaato waay waa yahay waxaa leedaha lisujuudi sahwi asbaabun alaaa lisujuudi sahwi asbaabun alaaa sujuudu sahwiga wuxuu leeyahay asbaab saddex lisujuudi sahwi asbaab ثaلaaثة السبب الأول السبب الأول الزيادة وهي نوعان السبب الأول الزيادة وهي نوعان السبب الأول الزيادة وهي نوعان النوع الأول زيادة الأفعال النوع الأول زيادة الأفعال وهي على أحوال ثلاثة وهي على أحوال ثلاثة الحال الأولى الأول وحكفي عن الأولى إن أتراب معايا إلى لفظ الحال lafdiga marna waa la taaniifiyaa marna waa la tadkiiriyaa laakiin macnaha mar walba mu'ana waayo waxaa leedaha hadihi alxaalu wa hadihi alxaalatu marka alxaalu اluulaa iyo alxaalatu اluulaa labadaba waa ku bannaan tahay waa yahay ziyaadat min jinsi الصalaa alxaalu اluulaa ziyaadat min jinsi الصalaati زيادة من جنس الصلاة كزيادة ركوع كزيادة ركوع أو ركعة أو قيام كزيادة ركوع أو ركعة أو قيام أو غير ذلك فهذه زيادة فهذه زيادة إن تعمدها المصلي إن تعمدها المصلي إن تعمدها المصلي بطلت صلاته إن تعمدها المصلي بطلت صلاته وإن حصلت منه سهوا وإن حصلت منه سهوا سجد له وصحت صلاته وإن حصلت منه سهوا سجد له وصحت صلاته وإن زاد ركعة سهوا وإن زاد ركعة سهوا ولم يعلم حتى فرغ منها ولم يعلم حتى فرغ منها سجد للسهو ولم يعلم حتى فرغ منها سجد للسهو أما إن علم في أثناء الركعة الزائدة أما إن علم في أثناء الركعة الزائدة فإنه يجلس في الحال فإنه يجلس في الحال بغير تكبير فإنه يجلس في الحال بغير تكبير ثم يتشهد إن لم يكن تشهدا ثم يتشهد إن لم يكن تشهد ثم يسجد للسهو ويسلم ثم يسجد للسهو للسهو ويسلم ويلزم على من علم بزيادة الإمام ويلزم calىa man calima biziyaadaة اlimaami aw naqsihi tanbiihuhu ويلزم على من علم بزيادة الإمام أو نقصه تنبيهه الحالة الثانية الحالة الثانية زيادة من غير جنس الصلاة زيادة من غير جنس الصلاة كالمشي والحركة كالمشي والحركة كالمشي والحركة وهذه الحركات لا سجود لها وهذه الحركات لا سجود لها وهي ثلاثة أقسام وهي ثلاثة أقسام القسم الأول حركة مبطلة للصلاة وهي الكثيرة عرفا حركة مبطلة للصلاة وهي الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة المتوالية لغير ضرورة الثانية القسم الثاني حركة مكروهة القسم الثاني حركة مكروهة وهي اليسيرة لغير حاجة وهي اليسيرة لغير حاجة القسم الثالث حركة جائزة حركة جائزة وهي اليسيرة لحاجة مد مكروه هذا وحيتها لغير حاجة مدا وهي اليسيرة لحاجة و... لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت زينب لأبي العاص وهو حامل أمامة بنت زينب لأبي العاص إذا قام حملها وإذا سجد وضعها إذا قام حملها وإذا سجد وضعها وجاء في سنن أبي داود والترمذي وجاء في سنن أبي داود والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت جئت جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق والباب عليه مغلق فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مكانه فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مكانه ووصفت الباب في القبلة ووصفت الباب في القبلة walaysa hunaaka farqun bayna alcamdi waالsahwi fi اlxarakaat walaysa hunaaka farqun bayna alcamdi waالsahwi fi اlxarakaat liأnnaha min gayri jinsi الsalaa liأnnaha min gayri jinsi الsalaa alxaal الثaaliثة laba xaaladaan soo qorno soo maa xaaladan tii saddexaad way alxaal الثaaliثة alأkl والshurb in kana camda abطl الصalاة alxaala الثaaliثة alأkl والshurb in kana camda abطl الصalaaةa وإن كان سهوا لم يبطلها إن كان عمدا أبطل الصلاة وإن كان سهوا لم يبطلها لأن الله عز وجل عفى عن هذه الأمة الخطأ والنسيان لأن الله عفى عن هذه الأمة الخطأ والنسيان النوع الثاني النوع الثاني زيادة الأقوال النوع الثاني زيادة الأقوال tii hore waxay ahayd ziyaadat اlafcaal soo maa tan waa ziyaadat اlaqwaal wa hiya calىa axwaalin ثalaaثa wa hiya calىa axwaalin ثalaaثa alxaal اlأuulىa ziyaadaة min jinsi الصalاة زيادة من جنس الصلاة مثل أن يأتي بقول مشروع مثل أن يأتي بقول مشروع في غير محله كالقراءة في الركوع أن يأتي بقول مشروع في غير محله كالقراءة في الركوع والسجود والجلوس كالقراءة في الركوع والسجود والجلوس وكالتشهد في القيام قال بعض أهل العلم كابن المنذر رحمه الله قال بعض أهل العلم كابن المنذر رحمه الله يرجع إلى ما يجب عليه وليس عليه سجود السهو يرجع إلى ما يجب عليه وليس عليه سجود السهو وقال بعضهم وقال بعضهم إن كان عامدا فهو مكروه إن كان عامدا فهو مكروه وليس عليه سجود سهو وإن كان ساهيا وإن كان ساهيا استحب له السجود استحب له السجود لعموم حديث ابن مسعود رضي الله عنه istuxiba lahu sujuud licumuumi xadiidi ibni mascuud wa fiihi ay fii xadiidi ibni mascuud إida zaada الrajulu أw naqasa falyasjud sajdatayni wa fiihi إida zaada الrajulu أw naqasa falyasjud sajdatayni alxaal الثaaniya an yusalima qabla itmaami الصalaa alxaal الثaaniya an yusallima qabla itmaami الصalaa fain kaana caamida baطlat صalaaته fain kaana caamida baطlat صalaaته لأnnahu takalama fiiha لأnnahu takallama fiiha wain kaana saahiyan waطaala اlfaslu أو أحدث وإن كان ساهيا وطال الفصل أو أحدث بطلت صلاته بطلت صلاته وأعادها أما إن ذكر أما إن ذكر قبل أن يطول الفصل أما إن ذكر قبل أن يطول الفصل أتم صلاته ثم سجد للسهو لحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين أما إن ذكر قبل أن يطول الفصل أتم صلاته ثم سجد للسهو لحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين الحال الثالثة الحال الثالثة الكلام من غير جنس الصلاة الكلام من غير جنس الصلاة فإن كان عامدا غير جاهل وغير ساه فإن كان عامدا غير جاهل وغير ساه أبطل الصلاة إجماعا لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه حديث زيد بن أرقم واتقانانا وملينا fanuhiina an faumirna biاsalaati wanuhiina can اlkalaam markay soo degto waquumuu lilaahi qaanitiin waxaana la amray buu yidhi inaan aamusno hadalkana waa nalaga reebay xadiidkaas wey waa macruuf wain kaana saahiyan aw jaahilan faالصaxiixu annahu laa yubطiluhaa وإن كان ساهيا أو جاهلا فالصحيح أنه لا يبطلها ولا سجود عليه لأنه من غير جنس الصلاة لأنه من غير جنس الصلاة وهي أسبابتا وحن قيبتا كواد الزيادة أيان عاوة كوكافتو من وهل قيب وصدح دي قيب كميدا qaybtan sujuudu sahwiga waxaa la yidhi saddex sabab uu leeyahay soo ma alsababu alawal waa aziyaada alsababu athaani waa annaqs alsababu athaalid waa ashak saddexdii hadda meeqaan ka qaadan alcab baan ka qaadanna waa ziyaado wa labaa noo dhima waayahay hadalkii haddaan akhrinaynaa marka aziyaadatu waa sababta koowaad السبب الأول والزيادة وهي النوعان زيادة ولبا نوع النوع الأول وزيادة الأفعال زيادة لبا الله كلا قاضي زيادة الأفعال طلباتنا ومحي هي زيادة الأقوال labadaasi kama bixi karta ziyaadada mid walboo labada ka mid ah xaaladuu leeyahay ziyaadat alafcaal ayaa ugu horaysa wa hiya calaa axwaalin alaaa waa saddex xaaladood ziyaadatun min jinsi salaa ziyaado salaada jinsigeeda ka mida min jinsi salaa maxaa loola jeedaa yacni salaada afcaasha la sameeyo ayay ka mid tahay waa ficil ka mida afcaasha la sameeyo salaada dhexdeeda ilaan afcaasha la sameeyo laba un bay noqonayaan imaa inay afcaashii salaada ka mid tahay waa imaa inay ka baxsan tahay xaalad saddexaadi ma jirto idan haddii ay ka mid tahay min jinsi salaa tusaaluhu waxa weeye ka ziyaadati rukuucin aw ragcatin aw qiyaamin aw hayri dalik in la ziyaadiyo rukuuc ama la ziyaadiyo rakca ama la ziyaadiyo qiyaami istaag rukuucdu waxay ka mid tahay afcaasha salaada soo sidaa ma ragcaduna waxay ka mid tahay afcaasha salaada qiyaamkuna waa la mid iyo waxyaabaha la midka haddii la ziyaadiyo sujuudoo kale oo afcaasha salaadday ka mid tahay فهذه زيادة إن تعمدها المصلي بطل صلاته زيادة هدو أقصده قفك التكناية صلاة سوى بوريسا هدو يراد ركعة لبا ركوعا ويليا عمدا صلاة سباطلة أما أو يراد وحن سو زيادنا يا قيام أما أو يراد ركعة ديرادا كدر يا صلاة أصو بريريا صلاة سباطلة wain xasalat minhu sahwan hadday ziyaadadaasi ka xasisho si sahwiyan ay uga dhacdo sajada lahu sujuudu sahwi ayuu u sujuudaya wasaxat salaatuhu salaadiisuna waa ansacaysaa maxaa daliil u ah inuu sujuudu sahwi u sujuudayo haddii ziyaadadan ay ka dhacdo si sahwiyan uga dhacdo xadiid ibnu mascuud ana nabiya sal lla ly slam salla duhra hamsan ragco shanaaduu nabiga salaaddii ku daray calayhi salaatu wasalaam salaadiina afar ragcay ahayd muxuu soo kordhiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam ragcuu soo ziyaadiyey laakiin ziyaadadaasi maxay ku dhacday ziyaadadaas sahwi bay ahayd sidaa darteed laba sujuudou nebigu sujuuday sala allah alay slam salaaddiina waa ka ansaxday yacni salaadduna waa saxiixa wain zaada ragcatan sahwan haddii laakiin ragca uu ziyaadiyo si sahwigana u ziyaadiyo walam yaclam ziyaadadaasna uusan ogaan xataa faraqa minhaa ilaa uu ka faaruqa salaada sajada lisahw sujuudu sahwi uu sujuudayaa ma jirtaa xadiid tusaale u ah oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ragco ka tegay kadibna gadaal looga sheegay markuu salaaddii ka faaruqay kadib waa soo marnay axaadiideedna ugu jirta tan waxaa tusaalo ah xadiidka ibnu mascuud ee isla hadda aan akhrinay inuu shan tukaday markuu salaaddii ka faaruqana loo sheegay kaasaa tusaalo u ah ama caddayn u ah amaa in calima amaa hadduu ogaado wiri fii atnaa'i rakcati zaa'idati ragcada dheeraadka dhexdeed hadduu ogaado fa innahu yejlisu fi lxaali isla xaaladdaasuu fadhiisanayaa bikayri takbiirin takbiir la'aan ayuu fadhiisanayaa uma yatashahadu kadibna tashahudkii buu la imaanayaa in lam yakun tashahada hadduusan marka hore tashahudka la imaan uma yasjudu lisahwi wayusallim kadibna sujuudu sahwi ayuu sujuudaya waana salaama noqsanaya qofka markuu ragco soo kordhiyo ayaa laba loo kala qaaday ragcadan waa soo ziyaadiyey sahwiye uga dhacday qofka saahigaa laga hadlayaa ama hadduu caamid yahay xukunkeeda muxuu ahaa kaas salaaddiisa waa burta kaas warkiisa waa laga bax laakiin ninka sahwi uga dhacdo oo ragco ku soo dara salaada ayaa laba loo kala qaaday xaalkiisa sahwigan goormuu ogaaday inuu ka dhacay laba mid way imaa asoo salaaddii ku jira oo ragcadii zaa'idada ahayd ku dhex jira inuu ogaado in ragcadaani ay zaa'ida tahay wa imaa inuu ogaado bacda alfaraaqi min asalaa markuu salaaddii ka faaruqo hadduu ogaado markuu salaadda ka faaruqo muxuu samaynayaa wuxuu samaynayaa sujuudu sahwi buu la imaanayaa soo ma sujuudu sahwi buu la imaanayaa haddii laakiin uu ogaado sahwigan inuu ka dhacay ama ziyaadadan asoo ragcadii zaa'idada ay ku dhex jira maalan afar ragcuu tukaday ragco shanaadu u kacay asigoo u malaynaya middii afaraad asoo ragcadii shanaad ku dhex jira qiyaamkeeda ama rukuucdeeda ama ictidaalkeeda calaa kulli ayadii buu ku dhex jira wuxuu soo xasuustay afar ragca inuu tukaday ragcadaana tii shanaad ay tahay middaan shanaad ma dhammaystiranaya yaa maya si degdega u noqonaya asoo taaganoo ragcadii shanaad u taagan hadduu soo xasuustay inuu afar tukado tan shan ay tahay waa fadhiisanaya hadduu fadhiisto muxuu qabanayaa tashahudkiiu la imaanaya markuu fadhiisanaya laakiin allahu akbar dhihi maayo maxaa yeele allahu akbarta hadda uu yidhaha laftirkeedaaba ziyaado noqonaysa ragcadan waaba zaa'ido waa ragcad dheeraada waa fadhiisanayaa tashahudkii buu la imaanayaa kadibna sujuudu sahwi sujuudaya taa waa halkaas waxaa marka tanbiiha oo raacsan wayalzamu calaa man calima biziyaadati alimaami aw naqsihi tanbiihu waxaa ku laasima qof walboo ogaada inuu imaamka salaadda wax ku daray ama uu wax ka nuqsaamiyey waxaa waajib ku ah inuu imaamka baraarujiyo muxuu ku baraarujinayaa wuxuu leeyahay subxaana allah hadday rag yihiin rag keliyoo khaalisa hadday subxana allah haddii rag iyo dumar ay wada tukanayaan dumarka maxaa laga rabaa altasfiiq raggana waxaa laga rabaa altasbiix waa in imaamka la baraarujiyo la yidhahdo subxaana allah sax maa inaa aamusto adigoo og inuu imaamkii sahwiyey ou salaaddii ziyaado ku daray ama uu wax ka nuqsaamiyey taa marka waa xaaladda koowaad yacni waa saddex xaaladoodaa loo qaybiya soo ma ahayn nooci koowaad nooci koowaad ziyaadat alafcaala saddex xaal ahaa xaaladda koowaad waa min jinsi salaa waa lamidda lasoo tusaaleeyey xaaladda labaad waa ziyaadatun min hayri jinsi salaa waa afcaal zaa'ida laakiin salaadda jinsigeeda aan ka mid ahayn kalmashi waalxarakati sida socodka iyo dhaqdhaqaaqa qofka inuu socdo salaada jinsigeeda maya ka mid taha afcaasha salaada dhaqdhaqaaq ma ku jira afcaasha salaada dhaqdhaqaaq oon rukuuc iyo sujuudi midna aan la aadaynin kuma jirto sidaasoo kale afcaasha salaada socod kuma jiro idan dhaqdhaqaaqan iyo socodku waa mid aan ka mid ahayn salaada jinsigeeda fa hadihi alxarakaatu laa sujuuda lahaa xarakaadkan sujuudu sahwi ma laha hadduu qofku dhaqdhaqaaqo sujuudu sahwi wax leehaan la imaan maayo maadaama afcaashaani aysan salaada jinsigeeda ka mid ahayn dhaqdhaqaaqaasaa marka wuxuu yahay saddex qaybood wahiya alaaatu aqsaam xarakatun mubtilatun lisalaati wahiya alkaiiratu curfan xarako salaada burinaysa waana xarakaadka badan almutawaaliya ee xiriirka ah ligayri daruura daruuro keenaysana aysan jirin meeshaan fiiri meeqa sifee xarakaadkan leeyihin xarakaadkan waa kaiira kaiira waayo kaiiradaasi yaa qadaraya curfigaa lagu qadaraya waa kaiira curfan kow tan labaad waa mutawaaliya waa xarakaad xidhiira maxaa ku baxaya mutawaaliya xarakaad kala go'go-an oo kala dhaadheer tan saddexaad waa ligayri daruura ligayri daruura maxaa ku baxaya lidaruura haddii ay tahay waa macduur ligayri daruura daruuradaa ku baxaysa xarakaadka sifaadkan leh salaadda waa burinayaa shaki ma laha xarakaad fara badan xidhiira daruuro iyo xaajo keenaysa aysan jirin waa mubtila lisalaa waa mid salaada burinaysa kow qismiga labaad waa xarakatun makruuha wahiya alyasiiratu ligayri xaaja waa dhaqdhaqaaqa yar ee xaaje iyo dan aysan kaysanaynin xaajo keensanaysa ma laha waa makruuh ama waxaa leedahay wahiya alkaiiratu hayru lmutawaaliya ayadana waa makruuh waa xarakaad badan laakiin xiriir ma ah waa kala go'go'an yihiin waa kala fogfog yihiin waa makruuh waa hayru mutawaaliya xiriir ma ah qaybta saddexaad waa xarakatun jaa'iza xarako bannaan wa hiya alyasiiratu lilxaaja waa xarakada yar dantuna ay keenayso dhaqdhaqaaq badan ma aha xaaje iyo danaana kugu kallifaysa xarakadan inay jaa'is tahay maxaa u daliila dambe لحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت زينب لأبي العاص أبو العاص وقبض آبه الأمامة هذا هو إذا لو نسبية هذا أنا آبه هذا الله شيء وحلي لأبي العاص بأسرنا تقبضاس أبو العاص هذا لي أبو العاص هو قبل زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام هدو استاق حملها وقاضي قبضي وإذا سجد وضعها هدو سجودنا وادقي حركات ميا كجرة هل كان يا waa la qaadayaa waa la dhigaya mar walbuu qaadaya mar walbuu dhigaya xarakaad dheeriyu la imaanaya laakiin xarakaadkani waa yasiira haddana waa lilxaaja oo dan baa keenaysa وجاء في سنن أبي داود والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت وحي تري جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت وعانوي من النبي عليه الصلاة والسلام أو قري وكنت كنيا والباب عليه مغلق حال الباب أحريا رسولك الباب وسط كحرت عليه الصلاة والسلام كدمنا صلاة وقلب gurigii waxaa soo garaacoo yimid caaisha radia allaahu canha famashaa nebigu waa socday waa dhaqaaqay xataa fataxa lii ilaa albaabkii uu ii furay uma rajaca ilaa makaanih kadibna wuxuu u noqday meeshii uu ku tukan lahaa meeshii uu ku tukanayay ayuu u noqday waa dhaqaaqay albaabkuu soo furay asoo salaaddii ku jira haddana wuxuu ku soo noqday meeshii uu ku tukanayay wa wasafat ilbaaba fi lqibla albaabkana waxay ku sifaysay inuu xagga qiblada jiray meeshan ziyaadadaa la socota albaabkuu nebiga furayey sala allahu calay wasalam wuxuu ku aadanaa jihada qiblada macnaha qiblada kama leexan wa markuu soconayo albaabka furaya qiblada kama leexa asagoo qibladii qaabishan ayuu dhaqaaqo albaabkii furay xarakaadaa halkan ku jira sooma xarakaadkan waa xaajaa keenaysa danbaa keenaysa xarakaadka noocaana marka salaada waxba u dhimi maayaan وليس هناك فرق بين العمد والسهو في الحركات لأنها من غير جنس الصلاة وح فرق أم الدحيان إن حركات كان أتصب بريرة أسميسه إيه إني سهو كاغا دعان وأسكمت حكم كجودي قادنا يا نوام حمرك حركات كان قيبه ذاك الدوان كل حكم كي قادنا يا نوام هاي لا سجود لها مدة أوه الرئيسة صلاة كابوريس سجود سهونا muxuu kuu tarayaa dee salaaddu kaa burto salaaddu waaba burtay khalaas warkeedu waa baxay waa inaad mar kale tukatid salaaddii soo bilowdo labada kalena salaadi ku buri mayso sujuudu sahwina lagaama rabo idan saddexda qaybood ee xarakaadka loo qaybiyey laa sujuuda laha wax sujuuda ma laha xaaladdaasi maxay ahayd aan isla soconno xaaladdan maxay ahayd xaaladdii labaad waa waa xaaladdii labaad ee ka mida nooci koowaad xaaladdan waa xaaladii labaad wey alxaal الثaaliثa xaaladda saddexaad oo nooca koowaad ka mid ah ziyaadaة اlafcaal aan ku jirnaa waa xaaladii saddexaad alakl wالshurbu waa cunidii cabid inaad wax cuntood wax cabto adoo salaaddii ku jira masala hadda hor waa soo marnay in kaana camda abطala asalaa hadduu bareer yahay salaadda waa burinayaa hadduu u bareero inuu wax cuno wax cabo salaadda way buraysaa wa in kaana sahwan hadduu sahwi yahayna lam yubطilhaa ma burinayo salaadda rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiinaa aw akhطa'na qaala qad facaltu allah subxaana wa tacala wuxuu yidhi waan sameeyey waa ballan qaaday لأن الله عفى عن هذه الأمة الخطأ والنسيان محايا الله سبحانه وتعالى ومدى وحو كعفية قفك إيه المامك نسيانك إيه سهوك واسكم الصماء تعريفك حق اللغة وصامرني وايه سدح داس حالة ضياء اسكله زيادة الأفعال النوع كواذا الزيادة لبقى بلو قيبي زيادة الأفعال هي زيادة الأقوال زيادة الأفعال أي وحى إلى سد حالض إلى زيادة من جنس الصلاة زيادة من غير جنس الصلاة الأكل والشرب سد حدا حالض إلى وياه النوع الثاني النوع على بعض وزيادة الأقوال afcaashii iyo saddexdeeda xaaladood waa ka soo baxna aqwaasha ayaan halkan ka gelaynaa ziyaadat alaqwaal wa hiya calaa axwaalin alaaa ayadana waa saddex xaaladood ziyaadatun min jinsi salaa xaaladda koowaad waa ziyaado min jinsi salaa markaan waxaa laga hadlayaa waa qowlkii aqwaashii wey milu an ya'tiya biqowlin mashruucin fii hayri maxallih sida inuu la yimaado hadal mashruuca meeshaan fiiri hadal mashruuca maxaa laga wadaa hadal aan dembi ahayn miyaa loola jeedaa maya qowl mashruuc ku ah salaadda dhexdeed oo in lala yimaada ay ahayd ayuu la imaanayaa laakiin xagguu dhigayaa fii hayri maxallihi meelaan booskiisa ahayn aqwaasha mashruucada salaadda dhexdeed mid walba soo makaan ma leh meelaan makaankeedii ahayn buu dhigayaa inuu la yimaado biqowlin mashruucin fii hayri maxallih qowl aan mashruuc ahayn inuu kula yimaado yacni qowl mashruuca inuu kula yimaado meelaan booskiisii ahayn tusaaluhu waa max kaalqiraa'ati fi اlrukuuci waاlsujuudi waاljuluus inuu qofkii qur-aankii akhriyo faatixadii maalan inuu akhriyo rukuucda dhexdeed faatixada in la akhriyo fi salaa soo mashruuc ma laakiin fi rukuuc booskeedii miya maya sujuudda dhexdeedana booskeedii ma aha fadhiga in lagu akhriyana makaankeedii maaha booskeedii maaha wa ka tashahudi iyo tashahudka oo kale weeye fi lqiyaami istaagga dhexdii loo akhriyo tashahudka in la akhriyo waa mashruuc fi salaa laakiin qiyaamka miyaa lagu akhrinaya waa meelaan meeshiisii ahayn haddii marka qofka sidaa ka dhacdo oo asoo taagan ataxiyaatu lilaahi akhriyo ama asoo sujuudsan u akhriyo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin uu faatixada dabada u qabto waa sujuudsan yahay ama waa rukuucsan yahay qofkaasi maxuu samaynayaa qaala bacdu ahli اlcilmi kam lilmundir culammada qaar ka mida waxay yidhahdeen sida ibnulmundir yarjicu ilaa maa yajibu calayhi wixuu ku waajibahaa ayuu u noqonayaa walaysa calayhi sujuudu sahwi sujuudu sahwina lagama rabo hadalkan habeen dhaweed waa waa sheegnay ibnulmundir wa qaala bacduhum qaarkood waxay yidhahdeen in kaana caamidan hadduu u qasdaaya arrinkaasi fa huwa makruuhun waa makruuh walaysa calayhi sujuudu sahwin sujuudu sahwina dushiisa ma aha wain kaana saahiyan hadduu yahay mid saahiya oo arrinkaasi hilmaamsan istuxiba lahu sujuud sujuudu sahwi ayaa mustaxab u abayda waajib maahee mustaxab waaya bay yidhaahdeen waxayna u deliishadeen licumuumi xadiidi ibni mascuud wa fiihi ida zaada arajulu aw naqasa xadiidka waxaa ku jirta inuu nebigu yidhi sala allah alay slam ninku hadduu wax ziyaadiyo ama uu nuqsaamiyo falyasjud sajdatayni xadiidkan cumuumaa ku jira sooma cumuumaa ku jira hadduu ziyaadiyo ama uu nuqsaamiyo falyasjud sajdatayni laba sujuud ha sujuuda buuyi xadiidka cumuumkiisa waxay u deliishadeen inay mustaxab tahay inuu sujuudu sahwi la yimaado hadduu la imaan waayo marka salaaddiisu wax miyay u dhibaysaa salaaddiisu wax u dhibi mayso taas waa xaaladda koowaad waa aqwaal mashruuco ah laakiin la dhigay fii hayri maxalliha meesheedii meelaan ahayn alxaalu haaniya waxa waye an yusallima inuu salaamo nooqsado qabla itmaami salaati salaadda intuusan dhammaystirin ka hor fain kaana caamidan hadduu arrinkaa u bareeraya batala salaatuhu salaaddiisu way buraysaa liannahu takallama fiiha maxaa yeele salaaddiiba uu ku dhex hadlay suu salaadda ugu dhex hadlay salaaddii asoon dhammaystir inuu salaamo noqsaday waana u bareeray salaaduu ku dhex hadlay baa leeyahy sababtoo seesu seu salaadda ugu dhex hadlay assalaamu calaykumta uu leeyahay meeshaan waa hadal ku zaa'ida salaaddii maxaa yeele meesheedii ma joogta salaamta hadda kelimada assalaamu calaykum waa min kalaami nnaas soo ma hadda adoo maalan faatixada akhrinaya haddaa qof ku tidhaahda assalaamu calaykum ka warran ama u taagan salaaddii soo salaaddaada buri mayso tani waa la mid asoon tashahud ka gaarin salaaddii dhammaystirkeeda aan gaarin ayuu yidhi assalaamu calaykum waraxmat ullah batalat salaatuhu ninkaas salaaddiisa waa burtay liannahu takallama fiiha maxaa yeele salaaddii dhexdeediiba uu ku hadlay waa hadduu u bareero hadduusan u bareerin wain kaana saahiyan hadduu yahay mid saahiya markuu salaamo noqsanayay ma oga waa hilmaamsan yahay wa taala alfaslu fasliguna uu dheeraado ow axdaa ama xada ou la yimaado meeshaan fiiri marka meeqaa la socoto hadduu saahiya fasliguna uu dheeraado ama weysaduu burto ow axdaa bimacnaa waa hadday weysadii ka burto bطلت صلاaته وأعاadها salaadiisu way buraysaa waana ku soo celinayaa salaada maalan qofkan laba ragca markuu tukaday ayuu salaamo noqsaday duhurkii buu laba ragca tukaday waa salaamo noqsaday salaamu calaykum waraxmat ullah asalaamu calaykum waraxmat ullah labada jiha u yidhi kadib adkaaruu la yimid sheekuu iska galay danihiisuu qabsaday cabbaar markii la joogay ayaa waxaa ku soo dhacday inuu laba ragca tukaday ama lagu baraarujiyey inuu laba ragca tukaday labana uu ka tegey fasligu hadduu dheeraado salaaddu waa buraysa waa inuu soo bilaabo hadduusan dheeraan waa imaan doontaa hadduusan dheeraan waxaa kaloo salaadu buraysaa oo laga rabaa inuu soo bilaabo hadduu xadad la yimaado markuu salaaddii ka baxay kadib ayuu musqul galay markuu musqushii ka soo baxay ayuu wuxuu soo xasuustay inuu laba ragca tukaday labana ay ku dhimantaha maxaa laga rabaa ninkaasi salaaddu waa inuu soo bilaabo istinaafaa la rabaa inuu salaadda kow ka soo bilaabo ninkaas salaaddiisu waa burta ama in dakara qabla an yatuula alfasl amaa hadduu xasuusto intaanan fasligu dheeraan ka hor atama salaatahu salaaddiisa waa dhammaystirayaa uma sajada lisahwi sujuudu sahwina waa u sujuudaya markaa kadib sujuud sahwi ayuu sujuudaya haddaana fasligu dheeraan salaaddiisa waa dhammaystirayaa masaladaana maxay ku dhisantaha lixadiidi abi hurayra fii qisati dilyadayn rasuulku laba ragcuu tukaday sala allahu calayh wasalam kadibna markuu salaaddii ka baxay tiir gadaal yaallo iska fadhiista saxaabadii intooda badnayd way ka heebaysteen nebiga sala allah alay slam arrimaha inay kala hadlaan laakiin waxaa ku dhiirtay dulyadayn radia allahu canhu wuxu uhi yaa rasuula allahi anasiita am qusirat isalaa ma hilmaamta mase salaaddiyaa la gaabiyey buuyi nabi wuxuu yidhi lam ansa walam tuqsar mana hilmaamin buu yidhi lamana gaabin lam ansa waxay ku dhisan tahay xasbadannihi wa ma hilmaamin walam tuqsarna waa xaqiiqo waayo hadda nebiga waxay ku soo degoo salaaddii lagu gaabiyey ma jirin saxaabadu waxay idhahdeen bala rasuulka ilaahay waa hilmaamta markuu saxaabada weydiiyey waxay idhahdeen sadaqa dulyadayn dulyadayn run buu sheegay nebigu waa soo kacay sala allahu calayhi wasalam labadii ragco ay dhinneed keliyuu la yimid ma soo bilaabin salaaddii xadiidka marka culmadu waxay ku ximbaareen fasligu inuusan dheeraan maxaa yeele fasligu wuxuu ahaa keliya intii arrinkaa layska warsanayay wakhti dheer ma qaadan intii la hubinayay inuu nebiga alai slat slam labada ragca ka tegey kadibna labadii ragca buu la yimid taa marka waxay ahayd xaaladda labaad oo ka mid a nooca labaad xaaladda labaad oo ka mid a nooca labaad xaaladda saddexaad waa alkalaamu min hayri jinsi salaa kalaamka aan salaada jinsigeeda ka mid ahayn fain kaana caamidan hayra jaahilin wa hayra saahin abطala الsalaata ijmaacan hadduu kalaamka jinsiga salaada ka mid ahayn hadduu caamid yahay qofka markuu hadlayo u bareero hadalka jaahilna uusan ahayn saahi hilmaamsanna uusan ahayn salaaddiisu way buraysaa ijmaacan arrintaa waa laisku waafaqsanya waa biijmac اlculamaa qofka u bareera salaada hadal aan ka mid ahayn inuu la yimaad salaadiisu way buraysaa lixadiidi zayd ibni arqam radia allaahu can wain kaana saahiyan hadduu saahi yahay ow jaahilan ama jaahil uu yahay fasaxiixu annahu laa yubطiluhaa sida saxiixa waa kalaamku inuusan salaada burinayn walaa sujuuda calayhi sujuudu sahwina laguma lahan liannahu min hayri jinsi salaa maxaa yeele salaada jinsigeeda kama tirsanaa hadduu saahiya ama uu jaahilya inaana salaadiisa burayn maxaa u daliila hadduu saahiya ama jaahil yahay inaan salaadiisa burayn maxaa u daliila xadiid mucaawiya bn اlxakam assulami xadiidkii ninkii salaada ku dhex hadlay ninkii yidhi alxamdu lilaah ugu jawaabay arxamuka allah markii lala hadlana yidhaahday hooyadiin gablanta ee maxaad iga fiirinaysaan salaaddii kusii hadla dhexdeed ninkaasi rasuulku ma amrin sala allahu calayhi wasalam inuu salaadda ku soo celiyo keliya wuxuu baray salaadda inaan hadal loo oggolayn maxaa loogu cudurdaaray ninkaas lijahlihi baa loogu cudurdaaray hadduu jaahilya ama saahi yahay inaan sujuudu sahwi lagu lahayn ayada maxaa u daliila walaa sujuuda calayhi baa hadal ku jirta soo ma sujuudu sahwi laguma laha isla xadiidkaa u daliila maxaa yeele rasuulka calayhi salatu salaam ninkaas ma amrin sujuudu sahwi inuu la yimaado sujuudu sahwi la imowna ma dhihin salaaddii ku soo celina ma dhihin keliya wuxuu baray inaan salaadda loo ogolayn kalaam iyo hadal taa marka waxay daliil u tahay hadalku hadduu yahay min hayri jinsi salaa hadduu camdi yahana salaadda waa burinayaa hadduu sahwi yahay ama uu jahli yahana salaaddana burin maayo sujuudu sahwina laguma lahan qofkaasi wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wcala alihi wasaxbihi ajmaciin